asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan rajeynayaa dhammaantiinba meel walbaad joogtaan inaad nabad qabtaan kusoo dhowaada xalqadii afaraad ee wahel bodcast maanta mowduuca xalqadeen wuxuu ku saabsan yahay xirfad haddii ayn baranno inay nolosheenna ku dabaqno saameyn weyn ku yeelanaysa waa xirfad inaga caawinaysa inayn la tacaamulno culaysyada nolosha waa xirfad inaga caawinaysa inayn la noolaano waxyaabaha nolosheenna ku jira laakiin nafteennu diidayso inagu adag tahay in ayn aqbalno ama aynan nafteennu jeclaysanayn waa xirfad si positively ah u saameynaysa caafimaadka maskaxdeenna xirfadaasi waa acceptanceka ama aqbalitaanka nolosheenna waxaa jira waxyaabo badan oynan aqbalsanayn ama ay inagu adag tahay inay aqbalno tusaale ahaan waxaa laga yaabaa inay waxa ay kugu adag tahay inaad aqbasho inay tahay wax adiga muuqaalkaaga ku jira ama wax shakhsiyadaada ku jira oo aadan jeclaysanayn ama waxaa laga yaabaa inay tahay wax la xidhiidha shakhsiyadda iyo dabeecadaha dadka ah sida joogtada ah aad ula tacaamulayso noloshaada ku jira ama waxaa laga yaabaa inay tahay xaaladda hadda aad ku nooshahay iyo duruufta kugu hareereysan waxay noqon karaysaa tusaaleahaan oo kale wax hore kuugu soo dhacay oo dhaawac kaaga tegay hadda waxay noqon karaysaa wax aad haysatay oo aadan hadda haysanood weyday marka waxyaabaha laga yaabo inay nagu adkaadaan inayn aqbalno way tiro badan yihiin qaybo badanoo nolosheenna kamid ay ka imanayaan marka maanta waxaan doonaya inaan isla eegno aqbalitaanku muxuu yahay iyo muxuusan ahayn iyo faa'iido nooceeya ayuu inoo leeyahay inayn baranaa inayn nolosheenna ku dabaqnaa aqbalitaanka aqbalitaanku waa inaad ogolaato waxyaabaha kugu hareereysan ee kugu dhacaya ee ama xanuunka ku keenaya ama ku dhibaya ee ku dhaawacaya ee laakiin aadan waxba ka qaban karaynin inaad aqbasho inaad ogolaato inay noloshaada ku jiraan aqbalitaanka markay noqoto qaybta muhiimkaa waxa weye waxba kama bedeli karaysid waayo haddii aad ku sugan tahay xaalad ama wax kusoo wajaheen laakiin aad wax ka qaban karayso oo aad tallaabadaad qaadi lahayd aad garanayso oo aad xalkeedii garanayso waa inaad saa samaysa waa inaad xalkeedii raadisaa waa inaad tallaabooyinkii lagaa doonay inaad qaado aad qaadaa si aad u xalido mushkiladda laakiin aqbalitaanku wuxuu muhiim yahay markii aadan waxba ka bedeli karaynin markaad bilowdo inaad aqbasho waxay kuu furaysaa albaab cusub albaabkaas waxa weeye haa kama saari karaysid noloshaada laakiin waxaad awood u yeelanaysaa inaad istidhaahdo maxaan samayn karaa haddii wixii aanan noloshayda ka saari karaynin sidaan ula noolaan karaa marka xaaladaad waxay iska bedelaysaa qof halkii dhibtu ku dhacday taagan oo ka dhaqaaqi karila waxaad isu bedelaysaa inaad ka fekerto sidaan ula noolaan karaa waxaan waayo waan ku khasbanahay oo noloshaydiibuu ku jiraa wax gacanteydii ku jira maaha wax aan noloshaydii ka saari kara maaha laakiin sidaan ula noolaan karaa xal kale same heli karaa aan ku maarayn karo kaas albaabkaasu marka kuu furaya aqbalitaan marka taas waa aqbalitaanku waxa uu yahay muxuusan ahayn haddaba aqbalitaanku wuxuusan ahayn isdhiibid waxaa laga yaabaa markaad maqasho xaaladaad ku sugan tahay aqbal waxa kugu dhacay aqbal inaad micnaheeda mooddo inay tahay isdhiib ilaahay baa kuu qadaray halkaaga iska joog gacmahaaga isdul saaro waxba kama qaban karaysid duruufta iyo nolosha isu dhiib laakiin maaha isdhiibid bilcaks saa hore usoo sheegay qofku marka uu bilaabo inuu aqbalo unbuu dhaqdhaqaaq samayn karaa ayuunbuu ka fekeri karaa siduu hore ugu socon lahaa tan labaad ee aqbalitaanku uunan ahayn waxa weeye tusaaleahaan oo kale haddii ay jirto wax hore kugu soo maray oo dhibaato kaaga tegay haddii ay jirto wax kugu dhacay oo dhaawac kaaga tegay oo ay weli kugu adag tahay inaad aqbasho ama aad ka gudubto in aad aqbashaa micnaheedu maaha in waxa ku soo maray ay kugu dhacay ay caadi ahaayeen ama ay okay ahaayeen ama in wax xanuun badan aynan ahayn ama wax laga xumaado inaynan ahayn midnaba maaha laakiin aqbalitaanku wuxuu kuu saamaxayaa waxaad naftaada siinaysaa space kow waxaad siinaysaa space aad ku dareento dareemahaaga laakiin islamarkaa waad aqoonsan tahay in aadan waxba ka bedeli karaynin tusaale ahaan oo kale haddii ay tahay wax dhacay xilli hore oo lasoo dhaafay kasoo qaad go-aan baad soo qaadatay hadda natiijadiisi aad ka shallaayayso dib uma noqon karaysid marka waad garanaysaa in waxba kama bedeli karaysid wixii hore u dhacay way tageen way dhaceen waxba kama qaban karaysid inaad markaa hore u dhaqaaqdo oo tallaabo cusub qaado waxay ka bilaabanaysaa in aad aqbasho waxa kugu dhacay waxa kugu dhacay micnaheedu maha inaad istaahesho laakiin waxay kuu furaysaa waddo inaad hore u socoto ah waxyaabaha qofka ka caawin kara aqbalitaanka waxaa ka mid ah in uu bedelo qaabku u arkayay waxa ku dhacay waxaa laga yaabaa tan inaan lagu dabaqi karaynin wax kasta laakiin waxyaabo badan iyo qaybo badan oo nolosheenna ah iyo mawaaqif badan oo aan la kulannoba lagu dabaqi karaya qof kastoo inaga mid ah halka uu taagan yahay iyo cidda uu yahay iyo shakhsiyadaada waxaa ku soo gaadhsiinaya waxyaabaha kala duduwan ee noloshaada aada soo maraysid waxay isugu jirtaa farxad murugo khasaaro guul marka aad bilowdo inaad beddesho qaabkaad u arkaysa waxa kugu dhacay oo aad bilowda inaad isweydiiso su-aale ah waa maxay risaalada ku jirta mowqifkan maxaan ka baran karaa waa maxay casharka iigu jira waxaan iigu dhacay marka waxaad bilaabaysaa fokoskaaga inuu ka tago waay aniga iigu dhacday maxaan ku istaahilay inay igu dhacaan waxaan laakiin wuxuu isu bedelayaa maxaan ka baran karaa waa maxay risaalada ku jirta iyo wixii la mid a marka qofku wuxuu bilaabayaa inuu qaabku u arkayey uu ka tago inuu ahaa waxa ku dhacay keliya wax xun oo negatif ah laakiin wuxuu arkayaa qaybtiisa bositifeka ah waayo dabcan inagu ma xukumi karayno waxa inagu dhacaya ma xukumi karayno dadku waxay nagu samaynayaan ma xukumi karayno culeysyada iyo dhibaatooyinka noloshu inoo keenayso laakiin waxayn xukumi karaynaa qaabka ayn dooranno inayn ula tacaamulno qaabka ayn dooranno inayn uga falcelino taas bayn awood u leenahay dabcanna aqbalitaanku waa xirfad wakhti badan inagu qaadanaysa waayo badanka qofku waxay ku adag tahay inuu aqbalo waa waxayna naftiisu jeclaysanayn marka waxay qaadanaysaa xoogaa wakhti qofku inuu la qabsado uu u barto laakiin waa shay haddayn baranno in nolosheenna ku dabaqno saameynteeda in ka arka nolosheenna iyo sidoo kale caafimaadka maskaxdeenna labadaba marka faa'iidooyinka uu leeyahay aqbalitaanka waxaa ka mid ah mental flexibility caafimaad qabka qofka weliba gaar ahaan caafimaad qabka maskaxdiisa iyo how mentally flexible uu yahay way isku xidhan yihiin mental flexibilitygu waa awooddu qofku u leeyahay inuu la qabsado isbadbedelada iyo xaaladaha kala duwan ee soo wajahaya noloshiisa tusaale hadda la barbar dhigi karo mental flexibilityga waxa weeye jimicsiga waad garanaysaa qofku hadda hadduu doonayo inuu jimicsado inta uunan jimicsiga bilaabin ka hor waa muhiim in uu jirhkiisa kulayliyaa in uu stretching sameeyaa sababtuna waxa weeye marka uu taa sameeyo waxay ka ilaalinaysaa murqihiisa inay dhaawac gaadhaan qofku mar walba uu flexible yahay waa mar walba uu xarakaad kala duwan samayn karo isagoona naftiisii dhaawacin ama muruqiisii jirhkiisa aan dhaawac soo gaadhsiinin mental flexibilityguna waa saasoo kale mar walba oo ay sarrayso waa mar walbaad awood u leedahay in hadba noloshu xagga isu u leexata aad ula leexan karayso oo aadan un iska caabin laakiin aad awood u leedahay la qabsi joogta ah aad samaynayso aad la qabsanayso isbedbedelada marka mental flexibilityguna waxay kaa caawinaysaa in aad liicdo laakiin aadan jabin marka waxaan doonaya inaa idinkaga tago su-aal waxaad isweydiisaa waa maxay wax aad rabto inaad bilowdo inaad aqbasho hadda waa maxay wax in badan aad dul taagnayd in badan kugu adkayd inaad ka gudubto laakiin hadda aad diyaar u tahay inaad aqbasho halkaasaan kusoo gabagabaynaya xalqadeennii aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiinna ilaa kulankeenna dambe khayr badan baa idiin rajaynaya